اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada shabakada islaamiga ah ee addacwa dot com waxaan idiin soo gudbinaynaa muxaadarooyinka tixnaha ahaa ee la magac baxay halganka geeska afrika iyo fadiilatu sheekh cabdiraxmaan abyad muxaadaradana waa muxaadaradii koowaad ee muxaadarooyinka halganka geeska afrika dhegeysta wacan insha allah نادي الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أيها الجمع المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas kadib walaalayaal waa uun muxaadaraadkeenan hore u ballan qaadnay musalsalka taariikhda ahaa xoogay bay naga yar kala go-een duruufo mucayan oo jirta darteed xagga tasalsulka iyo saynu isugu xejin lahayn waxbaan ka bedelnay oo walaalahu aada u codsaday muxaadarada ama muxaadaraadka inoogu dambeeyey ee taariikhda siraaca ama hardanka ama dagaalada geeska africa ka socda iyo meeshay salka ku hayaan in lasoo horumariyo ba walaalahu aada u codsadeen saa darteed baan marka usoo horumarinay inagoo insha allahu tacaala ka aqbalayna ama ka ajiibayna dalabkooda insha allah muxaadaradan haddii alla ka dhigo ilaa afar muxaadar ay noqon doontaa caawa iyo habeen dambe haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala iyo laba habeen oo ka dambeeya biidni illah waxaad moodaa waktiga aynu ka taariikheyneyno iyo mashaakilka aynu ka sheekayn doono inaanay marnaba aanay ku filaan doonin muddadaa yartay aynu qabsanay laakin haddana waan ku khasbannahay inaynu intaynu soo ururin karno soo ururina insha allah muxaadaradeena waxaan ukala saari doonaa saddex qaybood biidni illah qaybta koowaad waxaan kaga warrami doonaa haddii alla ka dhigo taariikhda geeska africa qabla alislaam islaamku intaanu imanin kahor marka labaad haddii alla ka dhigo insha allahu tacala waxaan ku xejin doonaa bacda alislaam islaamka kadib islaamka kadib waxaynu ukala saari doonaa laba qaybood maa qabla alimaam axmed guray cafwan saddex qaybood maa qabla alimaam axmed guray axmed guray wixii ka horreeyey wa fi fatrati imaami axmed guray iyo imaam axmed guray waktigiisii iyo wamaa bacdahu imaam axmed guray wixii ka dambeeyey ilaa waktigeenan aan caawa joogno insha allahu tacala aada ugu dheer dheeraan mayno wixii ka horreeyey bimacnaa maaragtay allahuma mustacaan yani qabla alislaam aada ugu dheeraan mayno insha allah waxaanse marka hore ka horreysiinaynaa walaalayaal mantiqadan horta la yidhaahdo bariga africa ama qarnul afriqi aana bariga africaba ku balaarinay qarnul afriqi yaa dega basharka ku noole horta maxay yihiin xaggee iska kala yimaadeen xadaaradooda iyo ilbaxnimadoodu si xaggee bay salka ku haysaa maxayse kala yihiin haddaan soo koob koobo waxa weeye saddex qabood bay ukala kacaan dadka bariga geeska africa ku nool niman la yidhaahdo amxaaro iyo tikray oo isku dada isku dada waxaan uga jeedaa isku meel kama soo wada jeedaan meel kuma wada atirsadaan maxaaradu waa jinsi ka duwan dadka afrikaanka kale intooda kale ama afrikaanka waxaa loo kala qeybiyaa kushuti iyo bantuusay yidhaahdaan labadaa macni lakin waxay kasoo jeedaan isilaaxaad waxa weeye injilia ma aha isilaaxaad yani maaragtay sax ama in la yidhaahdo dadka qaarkood inagoo kale waxaa laynagu tiriyaa soomaalida iyo yani maaragtay oromada iyo cafarta iyo nimankan la yihahdo maaragtay allahuma mustacaan tuutsiga iyo dadyo badan oo caynkaasa suudaanta iyo ayaa waxaa la isku yihahdaa kushuti kushutigu waa la kelmad kasoo jeeda injiil oo mashaakilka innagan haystaa waxaa kamid a dadka muslimiinta zamanka kale waxay iska qaataan erebixino iyo mustalaxaad aanay ka fiirsanin meeshay kasoo jeedaan markaase waxay ka dhigaan xaqaa'iq caadi ahoo jirta qofkii markaa doodka keeno yihahdo war waxaan sidan sax kuma aha waxaa laga yaaba in loo qaato nin khaldan ama wareersan inuu yahay calaa kullin dadka ku nool geeska africa labaan ukala saarayna insha allah labadaan ukala saarayna waxaynu ku binayneynaa aabe iyo awow ay kasoo wada jeedaan ku binayn mayno ku dhismayno waxaynu ku dhisaynaa calaaqo taariikhi oo si gaara uga dhaxaysa darab kastaba daraf waa nimankan la yidhaha tigrayga iyo amxaarada amxaarada iyo tigrayga waxaa ka dhexaysa cilaaqo taariikhi ah cilaaqo diini ah sidaan arki doona insha allahu tacala weligoodna ma kala harin mana kala haraan weligoodna ma kala harin mana kala haraan waxayna u haystaan ummadda ku nool geeska africa inay iyagu asiyaad u yihiin iyo boqoro inay iyagu xukumaan mooye in ay cid kale xukumtaaba ama inay iyaguba si gaara isu xukumaaba inay khaldan tahay sida aynu muxaadaraadkeena musalsalka ay noo socon doonaan ku arki doono insha allahu tacala inta kale waa wixii soo haray ama labada qaybood oo kale qaybi waa cafarta oromada iyo soomaalida iyo inta kale canfarta iyo oromada iyo soomaalida maxaan isu raaciyey waxaa ka dhexeeya dhaqan diinba kasoo koob hadda wada muslim laakin waxaa ka dhexeeya dhaqan waxaa kaloo ka dhexeeya af soo kuma baraarugsanidin in afkan soomaaliga iyo afka cafarta iyo afka oromigu ay taqriiban yihiin afaf aada iyo aada isugu dhow haddii alla ka dhiga insha allahu tacala muxaadaradeena habeen dambe waxaan keeni doonaa biidn illah kalimaad aada u fara badan leh idinku waad baari kartaan afkan la yidhahdo khaasatan af oromiga haddaad qawaamiistiisa ama qaamuusyadiisa qof kastaba uma baahnaba in adiga hadda lagu maaragtay laguba keeno qawaamiistiisa ka baad netka ama internetka haddaad doonto ka baad firi bal qaamuus oromia firi oo qaamuus or- oromi af ingiriisi ama af oromi af carabi ban hadda firi waad la tacajubaysaa waxaad ku shakiyaysaa waktiyada qaarkood yani waxa weeye maaragtay labadan af keebaa afkii soomaaliga ahaa keebaa ka leexday ka leexday waa kuma oo maaragtay khaldamay oo luqaad kale waxyaala kale ku darsameen keebaasi asal waxyaalaha aada la yaabaysa waxaa kamid a masalan tirada oo kale kolle anigu an aada ula tacajabo oo aad laynooga saxan yahay ninka oromiga markuu tirinayo ko iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo waxaas wadaysa inu inagu wadno labaatan iyo soddon iyo afartan iyo saas buu akrin sida inagu aanu nidhaahno halka inagu marka aynu konton ka leenahay tirada shanta shanta markay buxsanto aynu konton ka nidhaahno isagu wuxuu odhanayaa shantan ayib yani saddex soddon laba labaatan afar afartan tiradii buuxinaysay bay ku socotaa shan shantan sax weyi waa caqliga iyo logica iyo mantiqa bani adamku aqbali kara laakin conton xagee ka keena inagu waxaad isweydiin kartaa marka afka soomaaliga ah ee saxani talow waa kee ma inagaa leexanay se iyagaa leexday labada qolo keebaa maaragtay adu wax kale alxaasil yani waxa weye maaragtay xataa inagu markaynu leenahay af hebel waxaas waa af soomaali haddaad doonaysa af oromiga baadho waxaad qortaa af oromiya kaliya qor af oromiya macnaheedu waa maxay af soomaaliya maxay ku tahay waa af oromiya ninka oromiga markuu leeyahay luga markuu isticmaalaya wuxuu isticmaalaya maxay af wuxuu leeyahay af oromi af soomali af ingiriisi af carabi caynkaas buu oranaya ayib cafartuna iyaguna xagga luqada way naga yar durugsan yihiin laakin xagga dhaqanka way inooga dhow yihiin nimankaa la yihahdo oromada way inooga dhow yihiin ayib saddexdaa qolo marka iyagoona israacinaya insha allah dhaqan baa ka dhexeeya muuqaal baa ka dhexeeya af baa ka dhexeeya baan ohan karaa waxaa kaloo hadda intaba kasi weyn oo ka dhexaysa maxay diin iyo taarikh waxaa ka dhexaysa diin oo dad oo muslima taqriiban xoogaa culamada marka laga reebo waxaa kaloo ka dhexaysa taarikh taarikh dagaal taarikh deegaan oo ay kula jireen weligoodba labada qolahaada ma soo sheegnay ee ahaa oromada iyo waxaan leeyahay maaragta amxaarada iyo nimanka lala tigray ayib labada qolo ee waaweyn marka waxa weliya oo had iyo goor iyagu zacaamada iyo inay maaragtay geeska africa xukumaan ama inay iyagu ka taliyaan ama inay iyagu dhaqankooda ku fido iyo diintooda inay ku fido had iyo goor u socda waxa weliya dadyo kaloo iska fara badan oo qaarkood ama cawaam yihiin ama qowmiyado kaloo fara badan oo marka ama christan noqon karo ama islam noqon karo ama oo kale laakin labada qolo ku kala biira oo kala raaca ayib dadka markaa deegaanka degan waa saas seeday u kala degan yihiin marka see loo kala degan yihin xaggee la kala leeyahay geeska africa marka laba gobol laga reebo mantiqada amxaarada degto gojar iyo mantiqada ay degto nimankan la yihahdo ay degaan tigrayg oo caasimadooda aksom ay tahay waa laba goboloo marka weliba loo eego ethoobiyada hadda jirta marka loo eego aada isaga koob kooban intaa marka laga reebo inta kale dhulkaas weyn waxaa degaa dad muslimiin oo islaam wey xooga yaroo iska cawaama ama diime kala haysta ama dad aan la tiraba badanba lahayn oo yahuud iyo waxyaala caynkaas ah ayaa maaragtay weheliya kuwaa sheegidooda ictibaar male dhulka intaa kale waxaa degan waa maxay waa dad islaam ayib haddii alla ka dhigo insha allahu tacala habeen dama biidn illah waxaynu soo cardin doonaa khariidadda ama maabkii intii aanay burburin wixii la oran jiray imaaraadka islaamiga oo aynu ka sheekayn doona insha allah intii aanay christanku qabsan ethoobia ama ethoobiya waddanka lera aan la samaynin samaynta ethoobia waxaan filaya inaad la socotaan inay hadda tahay wax cusub ay tahay waddan ethoobia la yidhahdo aanu jiri jirin intii aan isaga la samaynin ka hor oo isticmaalku aanu samaynin oo magaca aanu u bixinin intuu u raaraadiyey khariidaddu siday ahayd iyo hadda lafteeda ethoobiyada lafteeda sida loo kala degan yahay insha allahu tacala oo aad la yaabi doontaan saan filaya insha allah inta haddaan kaga gudbo yaa degaa seesa loo kala degaa waxaan ku dari doonaa insha allahu tacala xadaaradooda maxay xadaarado dadkaasi leeyihin nimanka la yidhaahdo amxaarada iyo tigraygu waxay leeyihiin waliba khaasatan nimanka tigrayga la yihahdaa xadaaro xoogay la ohan karo waa yar qadiim oo way horeysay bay leeyihiin diinta ay qaateen diinta maaragtay masiixiyaduna ay sii xoojisay marka xadaaradooda lama inkirayo laakiin nimanka la yihahdo amxaaradu maaha dad xadaaro leh waa dad maaragtay aad iyo aad u maaragtay hooseeya waxna waan ka tilmaami doonaa insha allahu tacala ama kuwa qolyahan kale soomaalida iyo oromada iyo cafarta iyo dadkaasi maxay xadaaro leeyihiin waxay leeyihiin xadaaro ka qadiimsan tan ay le ay lahaayeen nimankan la yidhaahdo tigrayga iyo amxaarada oo iyagu ku siman inayba la tacaamulaan waxa la isweydiiye xadaarada tigraygu intee bay ku siman tahay magaalada aksoom la yihahdo ayaa aasaasay intee bay ku siman tahay si kastoo loo badiyo oo loo fogeeyo si kastoo loo badiyo oo loo fogeeyo xadaarada dadka dhulka soomaaliya hadda la yihahdo deganaa soomaalidan iyo ummadaha kale ee maaragtay allah mustacaan ay isku meel kasoo jeedaan haddana isku diinta bay yihiin isticmaalku dee kala qoqobay hadda aan is aqoonin dadkaasi xadaarada ay lahayn waxay ku sinayd ilaa ma waktigii faraacinada ilaa ma ay waktigii faraacinada oo maaragtay tijaaro iyo heshiisiye iyo qoraalle iyo wax la isdhaafsiisan jiray ayib inta haddaan kaga gudbo qabla alislaam insha allahu tacala waxba kusii tiigaali maayo biidn illah mar baan in yar uga soo laaban doonaa insha allah waxaan isweydiin karnaa ama in la sharxo u baahan iyaduna labadan kelmadood ama kelimaadkan aanu hadda sheegayno qowmiyadahan soomaali allah mustacaan tigray xabashi amxaara ethoobiya kelimaadkan xaggay kasoo jeejeedaan iyaga laftooda see bayse calaaqa inaga inoola leeyihiin xiriij kelmadda la yidhahdo xabashi horta waa kelmad carabiya waxaa lamid ah kelmadda la yihahdo abasinia ee aada maqasheen greega ah waa kelmadda xabashi oo la taxriifiyo yani xabashiya oo un baa loo akriyay ilaa xada nimankaas inta badan garbiga ay ma karaane a bay u akriyaan ama h bay u akriyaan markaasi waxay yihahdeen abashia sidii loo wadwaday oo abasinia un bay isu bedeshay kelmadan xabash asal ahaan luqa carabiga waxaa lagu yidhahdaa waxyaalaha la isu keen keeno e yani maaragtay aan islahayn waxaana loogu bixiyey baa la yidhahdaa dad fara badan oo aan islahayn ayaa dhulkaa degan waana run oo ethoobiyada hadda waddankan ethoobiya la yihahda keliya ayaa waxaa lagaga hadlaa dhowr iyo siddeetan af macnaheedu marka waa maxay waa dhowr iyo siddeetan qawmiyadood ah dadaa hadu fara badan baa markaa ku noqday kelmadaasi marka waxay tilmaantaa cirqi ma tilmaanto dadna ma tilmaanto waxay tilmaantaa dhul dhulkaa la yidhaahdo yani maaragtay geeska africa inagu aan wax ka degno nimankan hadda aynu ishaysana ay wax ka degaan dhulkaas oo dhan ba waxaa la yihahdo ardulxabash lama kala laha marka jinsi gaarna ma tilmaanto qof aliyaale iyo qofkii maaragtay allahuma mustacaan dhulkaa degaaba waa la isaga idlaaqi karaa waa xabashi laakin kelmadaasi muslimiintu way ka carareen waktiyadii dambe weliba waktiyada aynu ishaari doono qarniyadii dhexe muslimiintu aad bay uga carareen in qofka muslimkaa la yihahdo xabashi baa tahay gaar ahaan soomaalida waxay markaa kelmadaasi keentay in si gaara loogu daayo nimankii gaalada ahaa christankaa khaasatan amxaarada iyo tigrayn nimankaasaa si gaara loogu daayay kelmada la yihahdo xabashi ama ummadda intii kale way ka carartay kelmadda halkaa iga dhig marka amhara ama amhara waxay kasoo jeedaa baa la yihahdaa luqo qadiim ah oo maaragtay allahuma mustacaan nimankaasi ay ku hadli jireen oo luqa amhariya la yihahdo ciddii markaa luqadaa ku hadashay o dhan marka yani maaragtay waxa loo bixiyay amhariyiin ama amxara loo bixiyay hagay kasoo jeedaan yani waxa weeye nabi salaam bay kasoo jeedaan iyo waxyaala caynkaasaa la akriyaa lakin ma aha taarikhdaas taarikh saxa ma aha taarikhdaas taarikh saxa ma aha kasoo gudub insha allahu tacala soomaali waxaan filayaa dad badan baa ka taagan waxba iyada iskusii hawli mayno ma soomaal bay ka timi ma maaragtay allahu mustacaan maaragtay allahu mustacaan oday bay ka timi samaale la yihahdo la taxriifiyey yani waxa weye maaragtay waxyaalo badan baa loo sheega alxaasil laakiin waxba hadda macno fara badan inoosu samayn mayso inaynu kelmadaasi biyo dhiijino maxaa yeelay wax ka dhalanaya fara badan baan iyadana jirin waa xaba cusubba saynu arki doono dadkan soomaalida la yihahdo hadda goormaha soomaalinimada loo bartay lafteedaaba cusubba oo la isku haysta waayadii hore waa maqdishiyiin waa la ohan jiray zayliciyiin baa la ohan jiray cadaliyiin baa la ohan jiray waxyaala cinkaasaa la ohan jiray goormay soo baxday soomaali in la yihahdo waxaa la ohan karaa waktigii axmed gureyb wax badan ba kama fogey inay soo baxaan dad la yihahdo qabiilatu somal soomaalida hadda iyagu maxay isu kala saarsaareen boqol qabiil bay isu kala saareen sooma dad la yidhaahdo qabiilatu somal qabiilo soomaaliyeed yani waxa weye maaragtay jifyadii reer soomaali oo jihaadka dhinaca kaga jira oo isku mid a alxaasil intaasi walaalayaal waa iska unka muqadima iyo maaragtay allahu mustacaan dadkaasi meelaha ay kasoo kala jeejeedaan insha allahu tacaala dadka ormada la yihahdo ama gaalada dadka qaarkood ay u yaqaanaan iyaga laftoodu culimada qaarkood ba waxay yihahdaan oroma waaba asal ahaanba waa magaalo ku taala dhulkan hadda aynu ka sheekeynayna maaragtay allahu mustacaan hadda ethoopia la yihahdo meeshaasana loogu abtiriyey ba la yihahda laakin waxaad moodaa inay magaalo ka abwen yihiin dadka ormada la yihahdo waa dadka uga xadaaro liita dadka muslimiinta ee dhulkaa degan magaalooyinba ma aanaba aqoonin ba dad iska hamaja bay ahaayeen inay intay magaalo yeeshaan magaalada loogu abtiriyo iskaba dhaafi magacan gaalada la yidhahdana laba qisaba waa la sheegaa laba qisaba waa la sheegaa qiso waxaa la yihahdaa waxay yidhaahdeen nebiga maxamed alayhi salaatu wasalaam waqti qabaarifa laakin qiso sugan maaha nebiga alayhi salaatu wasalaam cid usoo diray baa la yihi nimanka aabahood oo yihi maaragtay war islaam markaasu wuxuu yihi maya ma islaamhay ninkii markaa nebigu usoo diray say taarikhdaasi ay dhigayso lakin taarikh saxa ma aha markuu nebiga ku noqday waxay yidhahdeen wuxuu nebigu yihi maxaa ninkii kugu yihi markaasuu yihi qaala la qaala la wuxuu yihi maya ma islaamhay qaala laadi baa la taxriifiyey oo waxaa laga dhigay qaal la qaal laadi ya markaa maxay isu bedeshay akirkii gaala a dadka qaarkood ba waxay yidhahdeen waxay yidhaha halkaasi kasoo jeedaan laakin sida saxdaa waxa weeye kelmadan maaragtay allahuma mustacaan gaalada ama gaalnimadu waa kelimaadka ay ka dhexeeya oromada iyo soomaalidaba isku si bay u yaqaana gaalku waa qofka ilaahay ka fog ee mutamaridka ah ee maaragtay maaragtay diinta ka baxsan dadkaana waxaa gaalo loo bixiyey ama ay gaalo la bixeen waktigii islaamku intuu yimi islaamku dhulka uu ku fiday oo markaa iyagu waa ugu islaamnimo dambeeyeen ay diideen de dhulkan hadda soomaalida ay degtana meelo badan bay ka deganaan jireen oo laga eriyey oo ilama ay hadda magacyadii maaragtay allahu mustacaan weli sii wata ayib allahu mustacaan qabla alislam haddii ay nimankan amxaarada iyo tigrayga ay christan ahaayeen ummadaha kale maxay ahaayeen ummadaha kale labay qaysanaayeen sida ay kutub taarikhda dhigayaan dad wataniyiin oo asnaam caabuda iyo dad diintii nabi muuse haysta alayhi salaam yahuuda waadna ogtihin baan umalaynayaa in kutub taarikh qaarkood ay dhigayaan in dhulkan hadda soomaaliya loo yaqaano ambiyada reer banu israel qaar kamid ay yimaadeen waa arrin taariikha naqdi bay ubaahan tahay in la dabagalo saxeeda iyo khaladkeeda laakin waa wax dhigan oo maaragtay allah mustacaan sugan wax qariibana ma aha ceebna ma aha in ay diintii nabi muuse alayhi salaam ay soo gaadhay bal wax sharafow wax laga cararo maha dadku waxay isku khaldaan isku khaldaan yahuuddan hadda xun ee liita iyo diintii nabi muuse alayhi salaam waa sharaf haddii nabi muuse diintiisii ay inta ina soo gaadhay awowayaasheen iyo ajdaadeen ay soo gaadhay bitaali marka ambiyo reer banu israaila ba ay dhulka yimaadeen arrin khayr oo wanaagsan weye haddii aan nimanka yuhuudda waa niman dhaqan xune aanayba odhanayn meeshii nabi reer banu israail oo cag dhigayo annaga maaragtay iskale arrinkaana sharaa'idaaba ayaa madad lagu soo qoray ayib nimankan tigrayga iyo amxaaradu goorta ay diinta christanka qaateen oo ummadaha kale ay ka beedheen ka beedhe ka beedheen waa la isku khilaafaa qarnigii koowaad milaadiyada waa la yihahdaa qarniga afraad waa la yihahdaa culamada qaarkood way la xadidaan waxaan saddex boqol iyo afartankii bay maaragtay qaateen qaarkood waxay yidhahdaan waxa ugu horreeyey ninkii la ohan jiray abraham iyo walaalkiis oo maaragtay nin mataankiis ahaa labada nin baaba ugu horreeyey bidaayata qarni alkhamis ahaa abrahana waad bagaraneysaan de waa ninkii kusoo duulay yani maratay kacbada kusoo duulay ee ay kusoo degtay alam tara alam tara alam tara kayfa rabuka alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil ayib nimankaasi abraha iyo maaragtay allahu mustacaan ninkaa walaalkiisii waxaynu xusaynaa aynu in yar ku leexanaynaa insha allahu tacaala inay ahaayeen niman boqortooyadoodan aada u dhisay adkeeyeyna fidiyeyna waana nimankii yaman qabsaday xaawilayna inayba kuba duulaanba yani maaragtay allahuma mustacaan meesha la yihahdo kacbada inay ku duulaanba maaragtay allahuma mustacaan xaawilay intaasi waxaan odhan karaa wax iska duuduuban oo erebixina ah ama maaragtay ah qabla alislaam iyo sida dhulkaasi uu ahaa waxaan uga gudbayaa insha allahu tacaala goormuu islaamku dhulkan soo galay maxay tahay calaaqada ka dhexaysa marka dadkan bariga africa ku nool iyo islaamka islaamnimadu saddex qaybood baan uqaybin karnaa waktiga ay dhulkan soo gashay qayb waa waktigii hijradii saxaabadii nabiga alayh isalaatu wasalaam oo meesha musawac la yihaahdo eritrea hadda ku taalla ay kasoo degeen ayib taas waa taarikh sugan delac kamay soo degin taariikhdaas islaamku waa yimid dad fara badan laakiin ma qaadan taariikhina waa tii ka dambeysay oo qarniyadii dhexe oo dad fara badan oo carab ah oo maaragtay islaami ay soo haajireen asbaabtay usoo haajireen laba arrimood baa kali kalifay baa la yihahdaa tijaaro iyo arrimo siyaasiya inay maaragtay ganacsadayaal ahaayeen iyo inay kasoo cararayeen iyaga laftoodu iddihaad iyo maaragtay allahuma mustacaan culaysii haystay inay kasoo cararayeen fatradaas fatradaasina waa fatrada dadka hadda soomaalida la yihahdo inta badan islaameen dadkan la yihahdo soomaalidu inta badan waktigaa islaameena diintan islaamka qaateen ayib o dee soomaalidu weligood ilaa aabahoodii dhalay de islam may ahayn waxbaa uga horreeyey waxbaa uga horreeyey waktiga markaa islaamnimada qaateen waxaynuna kala mid nahay dee saxaabadii nabiga caab maha alayh isalaatu wasalaam ababakar radi allahu canhu baa diinta islaamka maxaa uga horreeyey waxbaa uga horreyey gaalnima uga horreeyey a marka caab maha taasi taarikhda ummadda soomaliyeedna waxba uma dhibaysa insha allahu tacala waxna yeeli maysa in la yihahdo goorma islaamnimada qaateen ma waktiga saxaabada ay qaateen mise wakti ka dambeysay bay qaateen waktiguna waktina waktigii imaam axmed guray oo markaa islaamku uu bariga africa oo qarnal afriqia oo dhan ama geeska africa o dhan markaa uu ku fiday dhammaanna ay dadkii meeshaa ku noolaa intooda badani ay markaa dadooda muslimiin ay wada noqdeen taqriiban islaamku markuu markaa dhulkaa ku fiday kristana oo dhulkaa ku noolaa waxa markaa meeshaa ka bilaabmay calaaqa cusub baa bilaabantay calaaqadaasi marka waa calaaqada ay markaa muxaadaraadkeena u caqidan yihiin xiriirka ka dhexeeyey nimanka maaragtay mucatabka wata iyo dadka muslimiinta ah calaaqada iyo xiriirkaasi mar waa wanaagsanayd wakti naadir ah in fara badanna waa xumayd inta ay wanaagsanayd waxa la yidhaha hal mar bay ahayd markaasina waa markii ninkii najaashi la ohan jiray waktigii nabiga alayh isalaatu wasalaam ee saxaabadu ay maka intay kasoo haajireen ay isaga u yimaadeen oo ninkaasi uu soo dhaweeyey waktigaas yani waxa weye maratay cilaaqada islaamka iyo nimanka ka dhexaysa waa wanaagsanayd wixii intaa ka dambeeyeyse waa liidatay maxaa u daliila inay liidatay waxaa u daliila waktigii nabiga alayh isalaatu wasalaam yani waxa weye maaragtay markay taariikhdu ahayd sanadkii toddobaad hijriyada in ayba nimanka kan tigrayga iyo amxaaradoo iswataa ay kusoo duuleen magaalada jadda la yihaahdo ayna qabsadeen iyagoo doonaya in ay maka tagaan oo ay maaragtay allahuma mustacaan ay kacbada duniyaan oo fashilkii ku dhacay abraha oo awowgood ahaa ay maanta maaragtay allahuma mustacaan ay yani maratay xaqiijiyaan arrinkaasi wuxuu kalifay nabigu markuu maqlay alayh isalaatu wasalaam inuu u diray saxaabiga la ohan jiray camar yani maaragtay almudlaji oo dabadeed ninkaas uu ku guulaystay nimanka inu celiyo khilaafada cumar ibn khataab radi allahu canhu sanadkii labaatankii hijriga markay ahayd ayaa haddana mar labaad nimankii tigrayga iyo amxaarada ahaa muxaawaladoodii soo celiyeen oo ay haddana jidda lafteeda yimaadeen iyagoo doonaya inay kacbada qabsadaan ayib markaana cumar ibn khataab radi allahu canhu isla saxaabigii laftiisii nabigu u diray alayh salaatu wasalaam camar almudlaji ayuu isna u diray isagoo wata saddex boqol oo nin wata laakin arrinkaas laguma nasixin yani waxa maaragtay saxaabadii meesha loo diray dad fara badan baa laga soo laayay cumar ibn khataabna radi allahu canhu hadal caanhu markaa yiri oo wuxuu yihi weligay dib dambe qof islaama bad maaragtay allahuma mustacaan ku dagaalan kuma oran doono muxaawalaodkaada nimankaasi ma istaagin caadigii reer banu umaya ayay haddana saddex iyo siddeetan hijriga markay ahayd oo toddoba boqol iyo laba ku beegeen milaadiga ayay haddana jiddo lafteeda yimaadeen iyagoo doonaya inay maka qabsadaan waktigaas waa waktiga islaamka ugu xooga badnaa wey waxaan ohan karnaa xataa waktiga cumar waa ka xoog badnaa mulaaxadaad kale dambaan ku sheegi doonaa insha allahu idana haddaad ufiirsataan ad kala soo bixi kartaan taariikhda nimankan amxaarada iyo tigraygu laba goorba islaamka inay soo weeraraan way dhacdaan mar saddexaadse ma dhacdo marka islaamku aada u xoog badan yahay inay soo weeraraan way dhacdaa islaamku markuu liito inay weeraraanna waa dhacdaa laakin islaamku xaalkiisu iska dhexdhexaad yahay oo awooddiisuna aanay cirkaa marsanayn tamaryarina aanay haynin waxba uma waxba maaragtay allahu mustacaan uma maaragtay kuma darsadaan arrinkaasi markaa wuxuu u baahan yahay arrinkaa taariikhiga in markaa la fasiro maxaa kalifayo tol arrinkaasi muxuu yahay dib baan si aanu aragtiyada ka dhiiban doonaa insha allahu tacala waxaad arkaysaa waktigii nabiga alayh isalaatu wasalaam oo awood loo awood badnaa waktigii khilaafadii cumar oo aada loo awood badnaa waktigii khilaafadii bani umaya weliba maaragtay allahu mustacaan sanadaha saddex iyo siddeetan hijri iyo waa waktigii islaamku uu maaragtay aadka u fidayey oo lagu haminayey in xataa undulas la furto arrinkaa laakin waxay muslimiinta markaa kaga jawaabeen in lagu soo duulo oo musawac laga qabsado oo maaragtay allaha mustacaan juzur dahla maaragtay juzur la yidhaahdo ama maaragtay maaragtay jaziirada la yidhaahdo oo badda cas maaragtay allaha mustacaan ku yaala in maaragtay iyagana maaragtay saldhiga ka dhigan jireen laga qaado alxaasil nimankaasi mar kale ayay sideed boqol iyo afar iyo kontonkii hijri rabiicu thani oo ku beegan kun iyo afar boqol iyo kontonkii bishii maaragtay allaha mustacaan january ay mar labaad xaawileen inay kusoo duulaan kacbada haddana mar kale waxaa markaa hogaaminaya zura yacquub boqorkoodii la ohan jiray ninkaasi wuxuu diyaariyey laba boqol oo doomood laba boqol oo doomood buu ninkaasi diyaariyey ninkaasi waktiga haddaad ufiirsataan hadda aan sheegayo waa waktigii muslimiintu ay aadka ugu dhibaataysnaayeen meeshii la ohan jiray ondres waa markii ninkii la ohan jiray alfonso alkhamis boqorkii argona ninkaanu taarikhdiisa aadka uga sheekeynay ninka xasuustaa waa markii uu dadka muslimiinta abaabiinayey oo maaragtay ondolos aadka daciifka loogu ahaa ninkan zur yacquubi ninka sbanishka ah xiriir buu la sameeyey sida kutub taarikh ay dhigayso inay kulmaan oo ay ka wada hadlaan sidii uu isna ugu duuli lahaa bayt lmaqdes kana ugu duuli lahaa maaragtay allahuma mustacaan kacbada ayaa maaragtay loo ballamay in laga wada hadlo waxaa maaragtay la isdhaafsaday laba safiir kadibna waxaa lagu ballamay in rooma la isugu tago shacbaan siddeed boqol iyo afar iyo kontonkii hijriga oo ku beegan kun iyo afar boqol iyo kontonkii september ayaa markaa waxaa lagu kulmay napoli magaalada la yihahdo talyaaniga ku taala waa ninkaa zur yacquub la yihahdo qisas badan buu leeyahy waana ka sheekayn doonaa taarikhdiisa ninka insha allahu tacala waa boqor xabashi aw ninkaasi iyo ninkaasi waa kulmeen waxaana markaa lagu kulmay in maaragtay allahuma mustacaan kana uu kaga yimaado muslimiinta yani maaragtay allahuma mustacaan koonfurta oo uu kacbada qabsado kana uu waqooyiga kaga yimaado oo marka uu bayt almaqdes qabsado intii aanu la kulmina waxaa la yidhahdaa maaragtay boobkii waktigaas oo maaragtay rooma joogay ayuu marka hore la kulmay oo waa lasii maaragtay barakeeyey waa laba nina weliba kala diino midna waa catholic midna waa orthodox waa yacquubi yani waa lasii barakeeyey kadibna waxaa la yidhi wakaa maaragtay allahuma mustacaan waxaad marka isweydiin kartaa oo ma cilaaqaa ka dhexaysa iyo xidhiidka xuruubtii saliidiyada iyo nimankan la yidhaahdo xabashida iyo tigrayda waxaan leenahay ha xuruubta saliidiyada waa waxaan u jeclaa in xuruub saliidiya horumariyo xuruubtii saliidiyada ama xuruubtii christanku ay kusoo qaadeen dhulka muslimka saddex meelood buu ka dhacay meel muslimiinta waa lagaga adkaaday meel muslimiinta way ku adkaadeen meelna ilamaay hadda waa la istilaahay meel muslimiinta waa lagaga adkaaday waa undulus waa inaga kasoo taarikhaynay waa lagu kala farxay waa laynaga adkaaday waa laynaga soo saaray waana portugal iyo sbain haddana dhul gaalowd meelna waa ku adkaanay oo waa dhulkan sham la yidhahdo weeye khaasatan falastiin iyo lubnaan dhulkan loo yaqaano yani dhul gaala degan tahay bay ahaayeen waa lagaga adkaaday nimankaa waa laga faraxshay oo dagaalkooda waxa hogaaminaya jarmalka iyo ingiriiska iyo halkaa ka dagaalamayay saynu ku arki doono muxaadaraadkeena inoo soo socday xuruub saliya ka hadlaya insha allah qaybta saddexaadi waa dagaalkan qarnul afriqiya ka socday oo muslimiinta iyo christanka meesha ku nool ay isdilayeen meeshaa laguma kala adkaan ilamaa iyo maantana waa ka dagaalku u socdo gaaladuna ilamaa iyo maanta waxay rabaan inay dagaalka ku adkaadaan culimadu waxay dhig waxay inooga ay inoo maaragtay khayr allahasi ay inooga tageen xiriirkii ka dhexeeyey boqoradii amxaarada iyo tigrayga iyo nimankii christankaha ee yurub ka talinayay ee xuruubtaas salibiyada waday ee muslimiinta kusoo duulaya waxaan sheegi doona haddii alla ka dhabo insha allahu tacala anoo soo koob koobaya ilaa toddoba xiriir xidida koowaad wuxuu dhacay shan boqol iyo koob iyo lixdankii hijriya xidhiirkaa waxaa bilaabay nin boqor ah oo boqorada xabashida kamid ah oo qasiis yohanna la ohan jiray braster john ama yo- maaragtay yohanna ninkaasi wuxuu la xidhiidhay imberatorkii byzantiyada byzantiyadu waa nimankii laga adkaaday ee maaragtay turkiya iyo qeybta suka ee greega iyo xukumi jiray ee muslimiintu ay ka adkaadeen caasimadooda qusuntiniya ay ahayd magaaladan hadda loo yaqaano istanbul wuxuu ninkaasi xabashiga ay ninkaa ula xidhiidhay maadaama muslimiintu ay dagaal adag ninkaa ku hayeen oo in dhulkiisa laga qabsado maaragtay lagu dhawaa warqad buu u diray warqadaas waxyaalaha ugu qoray waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi markaan dagaalka aaday wuxuu rabaa inuu tuso saliibinimadiisa wuxuu yidhi markaan dagaalka aadaya waxba sheegay waxa warqada qoraya markaan dagaalka aadaya buu yidhi waxaan dagaalka aadaa aniga oo muxaatan bihalaati miati cashara saliiban saliiban min adahab aniga oo maaragtay ay gelbinayaan saddex boqol yani maaragtay allah mustacaan saddex boqol oo saliib oo dahab ah aniga i gelbinayaan ayaan dagaalka adaabaya wa ana tumuuxi alcadiim waxa weyn ee aan ku hamiyaana waxa weeye inaan tago orshaliim magaalada orshaliim marka waxa wey qudus iyo ibaadat lkufaar inaan gaalada yani maaragtay allah mustacaan aan tirtiro gaaladuna wala sheegaya kuwa ma waa muslimiinta ninkaasi xaggee buu kasoo hanjabaya wuxuu kasoo hanjabayaa yani waxa weye maaragtay oqsom iyo meelahaasu kasoo hanjabaya tahdiidku kasoo diraya waa dhulka hadda ethoopia loo yaqaan yani shan boqol iyo saddex iyo toddobaatan waxaan nidhi shan boqol iyo koob iyo lixdan maxaa udhexeeya shan boqol iyo saddex iyo toddobaatan ayaa haddana mar labaad xiriir la sameeyey waxay haddana mar labaad boqorkaasi warqad u diray boobkii waktigaas aliskandarkii labaad la ohan jiray muxuu markaa warqad ugu dirayaa in ay ka wada maaragtay allah mustacaan hadlaan sidii oo ay xabashidu uga qayb geli lahaayeen xuruubta saliibiyada waktigaasna ogaada o waa waktigii salaaxudiin alayub yani maaragtay oo dhibaatada weyn nimankan gaalada lagu hayay oo muslimiintu calankooda uu sareeyey ilan adduunku waa dunya dunya mabaadi weye adduunku taariikhduna waxay had iyo goor dhigtaa dadka mabaadida udagaalamayay bay maaragtay allah mustacaan ka taarikhaysaa inta badan dadka munaafiqiinta ee ahlunifaaqase maaragtay waxa uun lilictibaar lilicticaad in lagu waantoobo iyo in waxooda la ceebaysta un baa loo sheegay allahu mustacaan lix boqol iyo toban hijri haddana markii ay saliibiyiintu dumyaad magaalada lewada qabsadeen ayaa haddana xiriir dhex maray xiriirkaas cardinaalkii bagladios la ohan jiray ayaa lasoo xiriiray nimanka maaragtay allah mustacaan hadda aynu sahayna tigreyga xabashida la yihahdo wuxuuna u lasoo xiriiray laba arrimood inay oofiyaan bikaswi bilaad alxijaaz wahadmi lkacba in ay xijaaz kusoo duulaan xijaaz oo dhulka hadda sacuudiga loo yaqaano kacbadana ay dumiyaan waxaad isweydiin kartaan imise goor baynu hadda maqalnay calaaqada ka dhexaysa kacbada iyo nimankan hadda aan islaynayn imise goor baan maqalnay kiyaas aada bay u badan tahay ogaadan oo nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ah waxaad moodaa inaan arkayo duu suwayqatayni min alxabasha yaqlacu alkacbata xajaran xajara waxaan ujeedaa mid dhuma dhuma yaryar ama majo yaryar oo xabashi ah oo kacbada u qaadaya dhagax dhagax u duminaya nimankan marka hamigoodu ma sahlana hamigoodu ma aha keliya inay maaragtay allahuma mustacaan ummadan soomaalida islaamka wax lamidka keliya ay ka takhalusaan laakin waxa wey islamka o dhan ay ka takhalusaan arrinkaasi akhiiran sida xadiiska ka muuqata waa u hirgeli doonaa laakin miyaynu markaa isu dhiibeynaa maya isu dhiibi may waa laga adkaan doonaa insha allahu laakin waktiga ay maaragtay kacbada dumin doonaan waa goorma waa wakti islaamkii baaba-ay oo qur-aankii la rafciyey oo dad muslimiina iyo wax maaragtay islaamihim aani jirin wey waktiga ay markaa kacbada dumin doonaan laakin inta islaam jiro waxaasi maaragtay uma hergeli doonaan insha allahu tacala ayib isla lix boqol iyo lixdan iyo sagaal hijrigii waktigii ninkii laodhan jiray yakunu amlak yakunu amlak waa ninka asaasay boqortooyada amxaarada waan si gaaran uga taarikhayn doona insha allahu ninka waktigiisina isna xiriir kala dhex maray ninkii la odhan jiray dam arcad waa nin aada iyo aad ninka magaciisaasi dam arcad xagga carabi kaga dhago dhiig ba iska dhe magaciisa dam arcad nin aada iyo aada u maaragtay khatara buu ahaa oo muslimiinta waktigiisa aada iyo aad u dhameeyey sida aynu axmed guri ugu faano iyaguna ay ugu faanaan ninkaasi isna uu xiriir la sameeyey shaaralkii toddobaad ee boqorkii faransiiska waxaana maaragtay uu u bandhigay inuu ka qayb galo taxaaluf waagaa jiray oo la ohan jiray majmacu maaragtay allahuma mustacaan almuxibiin majmaca kuwii wax jeclaa oo had iyo goor nimanka kristanka muxibiin iyo waxaa la baxa majmacaasi wuxuu kulminayay boqortooyadii baysantiyada armeniyiinta nimanka la yihahdo iyo faransiiska inay markaa taxaalufka ka qayb qaataan sidii muslimka islaamka loola dagaalami lahaa ayuu markaa ninkaasi isna maaragtay allahuma mustacaan codsaday isla waktigaa cafwan dam arcad inankiisi oo sayf arcad la ohan jiray ayaa isna wuxuu la xidhiiray toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar markay taarikhda hijiriyadu ahayd boqorkii qobros si uu uga qayb galo ninkaasoo markaa ku haminaya boqorka qubrus inuu kusoo duulo masar kusoo duulo waktiga xuruubu saliibiyada ayuu markaa damcay inuusan ka qayb qaato markaasuu yidhi masar adiguna waqooyiga kaga soo duul anna waxaan kaga soo duuli doonaa maxay koonfurtaan kaga iman doonaa ninkaa boqorka qubrus qubrisiga ah waaba kusoo duulay meesha la yihahdo masar magaalada askandariyadeeda kusoo duulay waana duumiyey waa baabiyey ninkaan isagu xabashigaana isna ciidankiisi buu soo kaxaystay waana soo duulay shan boqol iyo lixdan iyo toddoba taariikhda hijriga markay ahayd cafwan toddoba boqol iyo lixdan iyo toddoba taarikhda hijriga markay ahayd buu markaa kusoo duulay kadib wuxuu laakiin ogaaday in ninkii ay taxaalufka ahaayeeni intuu magaalada askandariya la odhan jiray dumiye oo dabeedna iska laabtay ila intisaalkan iyo telefonadan iyo waxa kale ma jirin yani waxa weeye uun masaafada intaa leeg badba ka yaabaysaa sida xiriirkaasi u dhacayo yani wuxuu un ka turjumaya jacaylka iyo saliibinimada iyo kristanimada iyo gaalnimadu nimankan meesha ka gaadhay sbanish bay la xidhiirayaan hadda intaynu aan maqlayno faransiis bay la xidhiirayaan yani waxa weye maaragtay allahum mustacaan naaboli bay tegayaan xaggay ka tegayaan nimankaas waxay ka tegayaan dhulka qorfaha bay ka tegayaan oo doomay raacayaano yani waa waxay ka turjumaysaa diyaaro iyo yani maratay diintooda ugu adagyihin bay ka turjumaysaa alaa xiriirka toddobaad aan kusoo gabagabeynaya wuxuu yahay majmucii la odhan jiray majmucu florence ee diiniga ahaa waa hadda waxaan malay meelaha ay muqdisho la isku laynaya maxaa kamid a shaarac shaarac magaci baan malayny hotel miya florence ma magac islaam loo baxsado waa waxyaalaha maratay maskax kagumaysiga in haysto maxaa magacyadan gaalada iyo yani quluqashaabiirka maxaynu u daba soconaa maa labax beder iyo yani maaragtay mawaaqiicda islaamka xataa haddaad magaalo rabto magaalooyinka islaamka waa magaalo ku taala yani talyaaniga ku taala maad magaalooyinka islaamka aad la baxdid ama maad la baxdid maaragtay rijaashii muslimiinta maad la baxdid magacyadooda waxaa in la iska daayo way xaqiiqatan majmucu florence sideed boqol iyo saddex iyo labaatanka hijriyadaba majmucaasi dhacay yoxanaagii afraad baa isugu yeedhay waxaana la isugu yeedhay kaniisadaha oo dhan catoliga protestanka orthodoxiska dhamaantood baa la isugu yeedhay ujeedaduna waxay ahayd in kaniisadaha la midheeyo muslimiintan hal meel loogu soo wareejeyso nimankan orthodoxiska la yihahdo yaqubiy yacqubiyada qoladan catoligu aada bay u neceb yihiin laakiin nacaybkaas way ilaaween waxaana lagu ilaaway in la midoobo muslimiintan meel looga soo wada jeesto waxaana maaragtay nimankaa lagu abaalmariyey in looga furo degis ama maxay bimacnaa mawlac in looga furo magaalada la roma in mawlac magaalada la roma looga furo majmucana markaa nimankaasi waa ka qayb qaateen oo waa tegeen ma idin caddaanaysaa marka xuruubtii saliibiyada iyo saliibiyada caalamka iyo calaaqada ka dhexaysa nimankan hadda inagu aynu maanta ishortaaganahay way caddahay aad iyo aad bay u caddahay yani waxa weye markii muslimiinta iyo saliibiyadu ay islaynayeen aad bay dagaalka uga qayb qaateen wayna xaawileen inay ka qayb qaataan markii isticmaarku uu dunida muslimka kusoo duulayna wadamadii qayb qaybsaday dunida muslimka kamid ahaayeen oo de waa kuwa maaragtay inaga qayb la inoo siiyey waynuna arki doonaa markaynu taarikhda casriga aynu gudagalno ayaan ku sheeg sheegi doonaa insha allahu tacala marka nimankan arrintoodu ma ma ma aha arrin dhow sida soomaalida qaarkood ay ufiirinayaan taariikhda ilaa caynkaas ah ayaa marka hadda maanta dadka qaarkood waxayna leeyihiin ethoobiyaanku kuwii aynu naqaanay ma aha a kuwan kuwii aan naqaanay ma aha baa laleeyahy war taarikhda boqolaalkaa sana socotay ee calaaqada intaa leega sidaa u xooga badan lihi adaa taadi ka tegeen ninkan tiisi kama tegin su-aashu waxay tahay haddii ay cilaaqada ay la lahaayeen muslimiinta guud ahaan oo ay waktigii nabiga soo duuleen oo waktiga cumar soo duuleen oo waktiga umawiinta soo duuleen oo waktiga cabaasiyiinta soo duuleen oo xuruubu salibiya saa uga qayb qaateen oo boqorkii sbanishka ay la xidhiidheen oo maaragtay roma intaasoo goor ay tageen oo kii faransiiska ay la xidhiidheen oo kii byzantiyada ay la xidhiidheen oo boqor kastoo islaamka la dagaalamay xiriir ay la lahaayeen muslimiintii bariga a geeska africa kula noolay seebay markaa ula noolaayen xidhiirka khaaska ka dhexeeyey muxuu ahaa marka waata aynu iyana aynu ka jawaabeyna insha allahu tacala biidn illah caawa haddii alla ka dhigo waa iska dabiici marka in xidhiirkaasi uu noqdo xidhiir dee colaad iyo maaragtay allahum mustacaan xidhiir islayneyd inuu noqdo intasi aanan taagelin waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo muslimiinta iyagu qarnul ifriqi ku nool see u noolaayeen ma dad iska maaragtay dabadhigif ay ahaayeen nimankan iyagu ummadooda iyo christankooda iyo gaaladooda maaragtay ha xoojiyeen oo hala jireene dadkan bari geeska africa ku noola muslimiintaha iyagu xaalkoodu seebu ah xaalkoodu waxa u dhisnaa saltanaad iyo imaaraad islaamiya u dhisnaa waxa ugu horreysay saltanadii shawal la odhan jiray oo laba boqol iyo saddex iyo siddeetanka hijiriyada dhisantay bal hadda ufiirso waa waktigii quruntii mufadalada waa waktigii salafka wey laba boqol iyo saddex iyo siddeetan hijiriyada u dhisantay maamka beritaan ku muujin doona hadii alla ka dhawo insha allahu tacaala mamlakadaasi waxay ka dhisantay dhul hadda intaasoo kilomitr xaggaa kasii xiga dhulka ay maaragtay allah mustacaan degaan dadkan hadda muslimiinta ee soomaalida iyo oromada iyo cafarta iyo xaggaaba kasii xiga hadabada ama buurtan wey buurahan waaweyna kala qaybiya yani maaragtay wadankan ethopiya la yihahda kala qaybiya murtafacaadka dhulalka kore dhulalka hoose ukala qaybiya ee qaar qaybtan sugara muslimiintu ay degaan inta shishana gaaladu ay degto dhulkaas ayay xataa kasii shishaysay masuldanada la suldanatu shawa waxay jirtay ilaa la yihahdaa ilaana afar qarni bay jirtay waxaa ku xigtay suldanatu ofat alislamiya oo iyaduna saldanada qabsatay iyo taa un bay la wareegtay saldanada iyada waxaa la yihahda waxaaba asaasay niman carbeed oo maaragtay kasoo jeeda caqiil ibn abi taalib waxaana caasimadu ahayd magaalo la ohan jiray jabarta saa darteed ayaa dadka markaa kutub taarikda akrinaysaan dadka qarnul ifriqi ku noola muslimiinta ah kutubu taarikh kutubtii hore waxay ku tilmaamaan magaca la yihahdo jabartiyiin jabartiyiintu laba arrimood bay noqon kartaa magaaladaas inay tahay nimankaas aala caqiilka la yihahda ay aasaaseen in markaa loogu abtiriyey sida maaragtay saxda ah taarikhda u dhowna sidaas wey inay tahay oday ay kasoo jeedaan wax macquula weeye lakin taas dambe iyado wax daciifa wey ayib saldanadaas iyadu muddo fara badan bay jirtay taa waxaa ka dambeysay saldanadii cadal la ohan jiray saddexdaas saldano marka sidee bay u arkayeen ee islaamka ah ee dhulkaa ka shiray sidee bay u arkayeen nimankaa gaalada ah waxay u arkayeen inay yihiin yani maaragtay saldanaad ama imaaraad aan loo adkaysan karin in lala dagaalamo oo la tirtirana marka ay tahay wax xaqa ay tahay marka in lala dagaalamo o la tirtiro ayib sidee loola dagaalamaya markaa loo tirtiraya dhowr nuqdo oo ijmaal idinka siin doona insha allahu taala saldanada allahuma mustacaan loohan saldanatu cadal ama maaragtay allahuma mustacaan cafwan saldanadii laohan jiray saldanat ifab ifab dadka qaarkood ay ay ku magacaabaan oo ka dambeysay tii shawa saldanadaasi waxa isaga dambeeyey toddobiyo toban nin oo boqor oo muslim ah toddobiyo tobankaa nin nin aan la gelin dagaal faraha lagaga gubtay haddaan alfaada isticmaalno nimankaa tigreega ee amxaarada ah kuma jira dadkaa markaa dagaalamaya waayo waxaad arki doontaan muxaadaradeena dambe soo socota haddii alla ka dhago markaynu dagaalada tafaasiisha ka bixino dadkaa dagaalamaya magacyadooda iyo qabaa'ilkooda iyo inay ummaddan soomaaliyeed u badnaayeen laba tusaale idinka siin doonaa insha allahu tacaala tusaale wuxuu yahay ninkii la ohan jiray sacdudiin sacdudiin waa boqorkii sagaalaad ee dadka muslimiinta ay lahaayeen ee saldanadii maaragtay allahuma mustacaan ofaati sanadkii toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lixdii hijriya ilaa sideed boqol iyo sideed ayuu ninkaasi meesha boqorka ah waxa ay isku isku soo aadeen melik la ohan jiray boqor melik daawud oo maaragtay nimanka amxaarada boqor u ahaa dagaalo fara badan baa dhex maray waxaa la tiriyaa baa layihi in ay labadaa nin ay dhex martay bidcatan wa cishriina mawqicaha dhowr iyo labaatan goobood oo dagaalna iskagu hor yimaadeen dagaalkoodu wuxuu ahaa dagaal xarbu sijaal ah marba mid baa laga adkaan jiray kalena waa adkaan jiray mararka qaarkood waxaa badhici jirtay in dagaalku suu khatar u noqdo boqor la qabsado sacdudiin macrako macaarigtaa kamid o aynu ka taarikhayn doono ayaaba lagu qabsada isagoo jihaad ku jira oo dagaalamaya oo nimankan christanka gaalada la dagaalamaya ayib mararka qaarkoodna waa adkaan jireen waxaaba la yihahdaa mawaaqicda qaarkood oo ay adkaadeen boqorka ninka muslimka sacdudiin la yihahdaa haniimada gaalada laga soo haniimaystay wuxuu qayb u helay afartan kun oo lo ah haniimada markaa la helay intay leegtay marka hal qof afartan kun oo lo-a helay qof kastana wuxuu uhelay ba la yidhi xagga addoonta marka la yihahdo qof kastaaba saddex qof buu helay imsa markaa lasoo addoomaystay dad ciiddaa ka badan wey ila maa la yidhi ay gaadheen qofka addoonka ah ee nimankaa gaalada laga soo addoonsado in lagu iibsado yani maaragtay allahuma mustacaan silis fida-ah iyo catun fida-ah in lagu iibsado maxaad iyaad uqiimo daran wey marka maxaa markaa qiimo tiray farabadnida sida nimankaa loosoo addoonsaday ee loosoo qabsaday sidaasi lamida marka qaarkoodna laga adkaan jiray sacdudiin qaa'idkiisii weynaa oo la ohan jiray salaad xaashi salaad xaashi soaf soomaali ma ninkaas wuxuu dagaalamayaa todoba boqol iyo toddobaatan iyo lix hijri a imisa maanta la joogaa kun iyo afar boqol iyo waa toddoba boqol oo sano ka hor toddoba boqol oo sano ka hor lakin dadka qaarkood waxay rabaan maanta inaynu baraan taarikh cusub oo inaynu inaga iyo nimanka kan aynu hadda un ishirdinay oo toddobiyo toddobaatankii un iyo shuuciyadii iyo maaragtay dawladdii siyaad barraban ba khaldantay un mooy waa la iska heshiin kari lahaa haddana waxa weye maaragtay haddii maala la iskala heshiiyo waxa weye maarata waa la iska wada noolan kara ayib ninkaas salaad xaashi la yidhahdo ee qaa'idka ah waa laga adkaaday ba la yidhi maca alasif meeshii baana lagu dilay mawqicadaas ninka qaa'idka lagaga adkaaday waxa meesha lagu dilay baa la yidhi afar boqol oo shaykh oo nin kastaba uu lahaa baa la yidhi cukaasi cukaasi maxaa looga jeeda macnaa nin kastaa wuxuu lahaa majlis cilmiga uu ku akriyo oo xer u gaaraya ay u timaado oo bimacnaa maaragtay nin yani caalim ah oo maaragtay allahu mustacaan majlis fadhiyo arbacamiat shaykh kana likulli waaxidin minhum cukaza ah marka meesha afar boqol oo sheekh ay ku dhinteen oo ay ku shahiideen ummadda kale ku shahiidayso tiradu markaa inta la ekaanaysa aada iyo aad bay markaa ufara badnaanaysa ninkan walaalkii xaqudiin baa la odhan jiray wuu ku horreeyey isaga yaana sacdudiin haddaan intaa si mujmala u dhaafo xaqudiin oo walaalkiis oo ku horreeyey oo lix boqol iyo toddobiyo toddobaatan lix boqo toddoba boqol iyo lix iyo lixdan hijri ah haystay isna iyo maaragtay nimanka gaalada ah dagaalo aad iyo aad u fara badan baa maaragtay allahuma mustacaan dhex maray ilaa la yidhaahdo yani maaragtay boqortooyadiisa ninkaasi maba aanu aqoonin waxaa la yidhaha nasiinada bimacnaa inuu maratay intuu nasto yani maaragtay uu yidhaahdo hadda waa maratay waa la degay maba aanu aqoonin wuxuu ku bilaabay dagaal wuxuuna ku dhamaaday dagaal waxaana lagu dilay jihaad saaad arki doontaan nimankaa boqorada ahee mamlakada cadal ka jirin jiray aglabkooda waxay ku dhinteen jihaad aglabkooda waxaa lagu dilay iyagoo nimankaa la dagaalamaya oo la dagaalamsan inaga oo keliya markaa laynama layn jirin nimanka amxaarada laftooda boqoradooda waan sheegi doona haddii alla ka dhig insha allahu tacaala qaar badan oo kamidna waa la diri jiray qaar badan oo kamidana yani waxa weye iyaga oo maaragtay dhuumanaya o baxsanaya ayay markaa saa ku dhiman jireen intaasi marka waa cilaaqada sida guud ee mujmalka uga dhexaysay muslimiintii qarnu afriqa ku noolayd iyo nimanka markaa kristanka amxaarada ah ee marka ay meesha kula noolaayeen iyo maaragtay tigrayga ee meesha ay kula noolaayeen cilaaqada markaa khaaska ah ee ka dhexaysay waxay u baahan tahay tafaasiil intaa ka fara badan bay u baahan tahay insha allahu tacaala waxaan doonayaa marka inta aanan muxaadarada aan khatimin insha allahu tacaala inaan saddex arrimood biidn illahi tacala kusoo khatimin insha allahu tacala darsiga cilaaqalada arrin waxay tahay waxaa laga yaabaa marka aynu maamka ama khariidada dhigno habeen dambe haddii alla ka dhigo insha allahu tacala dadka qaarkood inay isweydiiyaan oo gindi waxay ku wada taxan yihiin dhulka maaragta hadda loo yaqaano intooda badan soomaali galbeed ama soomaali ugadeen dadka qaarkood u yaqaanaan oo iska magac iska taariikhaya ama soomaali galbeed kaa doontaba dheh bay ku wada taxan yihiin ummaddu ma halkaasay deganayn koonfurta iyo waqooyiga kale miyaan la deganayn maya waa la deganaa waliba magaalada la yihahdo maqdisho aasaaskeeda waxba la yidhaahdaa iyadoo aasaasan ayaa labiyo sagaashankii hijriga nin carab ah oo muslim ihi oo muqdisho tegay iyadoo aasaas sida kutub taarikhdu ay dhigayaan oo imaaro islaamiya ay ka aasaasan tahay intii aanay nimankaas gaalada ah aanay imaarada islaamka muqdisho ka dhisan aanay burburinna ninka odayga ka ah ama maaragtay amiirka ka ah magaciisa saddexaad labada magaca hore waxaa laga yaabaa magacyo islaamiya inaan la odhan soomaaliba ma ahe magaciisa saddexaad wuxuu ahaa hilowle hilowle markaa miyaad umalaynaysaa ma magac ka leeyahay magac soomaaliyeed baxti aw magac soomaaliyeed baxti aw taasi marka waxay iga tahay mulaxada aan rabo inaan baraarujiyo insha allahu tacaala dhulkan hadda aan ka taarikhayn doono ee aynu macaarigta iyo dagaaladu inta badan ay ka dhacayaani ma aha waqooyiga soomaaliya mana aha koonfurta soomaaliya lakin waa maxay waa dhulka fog ee maaragtay allahuma mustacaan laynaga soo durkiyo maxaa kalifay in layna soo durkiyo laba arrimoodba ama aan maaragtay koonfurta dagaal uga dhicin laba arrimoodba yani waxa weye dhulkaasaa wuxuu ahaa dhulka fuquurta ah ee gaalidu ay ku dhow yihiin dhulkan dambena wuxuu inoo ahaa dhulka amniga ah ee haba yaraata gaal inuu yimaado aanu hawaysan karin lakin maanta maxaa dhacay maanta waxaa dhacay mar caasimada nusaylac bay ahayd oo mar harar bay ahayd oo mar dakay ahayd yani waxa weye dhulkaas oo dhan inta laynaga soo durkiyo maanta xaggaan marayna maanta waxaan maraynaa maqdisho waxaad ma ogaataan mamaaligta islaamiga ahayd ee bariga africa ka jirtay aad bay u badnaayeen dhammaantood waa la tirtiray iyo caasimadahooda gibdi waa la tirtiray hal mid keli ahaasi baa maaragtay allah mustacaan baaqi ka ahay oo magaaladaas aan weli la gelin oo gaaladu aanay gelin lakin maanta galeen waa imaarat maqdisho intii kale oo dhan imaarat cadal imaarat sayla imaarat harar imaarat sidamo imaarat lama tirin karo dhammaantood magaalo magaalo ay nimanka kristanka u galeen oo u tirtireen oo u baabi'iyeen iyagoo dadka inta kalena fiirsanayaan saan arki doona insha allahu tacaala tii keliya eedo baaqiga ahayd ee koonaha ku taallay xeebta ku taallay ee la islaha malaa weligood tan gaari kari maayaana iyana maantay joogaan caynkaas soo maa idan marka wayna markaa su-aal isweydiino xagee ku soconnaa waa su-aal taa waa iga mulaxada insha allahu tacaala mulaxadada labaadi nimankan maaragtay allahuma mustacaan aynu maaragtay isdilaynay ee maaragtay aynu dagaalka faraha badan inaga dhexeeyey yaan loo qaadanin in aanay iyaga laftoodu soo marin dacfi iyo kala daadasho iyo kala fafurasho waxaa la sheegaa in ay boqortooyadooda saddex qaybood ahayd mar nimankaas tigraygaa u talin jiray kadibna waxaa la yidhahdaa waxaa kala wareegay oo boqornimadii kala wareegay yani maaragtay naag yahuudiyada oo maaragtay aguyin dad la yidhahdaa kala wareegay waktigaas waa burbureen oo waa baabeen waktiga imaaraadka islaamiga ay asaasi doonaan kadibna nimankan amxaaradaa kala wareegay ilamaa iyo hadda uu kala wareegay ninkan la yidhaahdo melazanago oo tigraya iyaga laftooda markaa waxaa soo maray futanaad badan oo ay burbureen oo daciifeen oo aynu ka adkayn oo maaragtay aynu baabiin jirnay saynu ku arki doona insha allahu tacala ka taariikhaynta sidaa darteed muxaadaradeena habeen dambe haddii alla ka dhigo waxay u badnaan doontaa muxaadaro aan lagu farxin aad aan lagu farxin oo tilmaamaysa mar aynu daciif ahayn sida ay maanta aynu hadda kusugan nahay oo kale aynu kala qayb qaybsanayn sida aynu maanta ukala qayb qaybsan nahay oo kale ay inoo talinayeen niman ay culamada muslimiinta ku taarikhiyeen murtadiin mathalan mar waxaaba haystay imaarada dhan imaaratu cadal la yidhaahdo ee muslimiinta o dhami ay hoos geli jireen nin la odhan jiray cuthman orcowe almurtad muslimiintii waa haystaa maxaa kalifay in murtad la yidhaahdo muslimiintii baa laga adkaaday khaliifkood ama maaragtay amiirkoodii baa la dilay kadibna ninkana loo keenay ninkana markaa waxaa looga dhigay madax looga dhigay laakiin muslimiintu way ka caafimaad badnaayeen oo waa ka wanaagsanaayeen sida ay maanta hadda yihiin ninkaa markaa maxaa lagu shaanbadeeyey markiiba gaaladu wataan oo gaalada la socda kitaab alla oo maaragtay kutubta qarn afriq ka taariikheynaysa akri ninkaa waxaa ku shaanbadaysan cuthman almurtad waxaa la yidhahdaa cuthmaankii ahaa murtadka ahaa taasi markaa waxay kaliftay walaalayaal in aynu taarikhda aynu habeen dambe ka sheekayn doono ay taarikh aad iyo aad u murugale tahay laakiin insha allahu tacala taarikh badan oo fiican oo wanaagsan ay ka dambeyn doonto insha allah darsigeena caawa haddii alla ka dhigo halkaas baynu ku joojin doonaa biidni illahi tacaala waxaan aan ugu talagalay inuu noqdo kamuj ka maaragtay miftaax inaynu fahano nimankan iyo inagu dagaalkeenu inuu yahay dagaal horreeyey xataa haddii aynu inagoo maaragtay aynu dhulkaan anba ugaba tagnaba oo aynu dhul islaam xataa aadno inaan inaga hadin hamigoodu inuu yahay inay kacbada iyo maka inuu dumiyaan hamigoodu inuu yahay sida aynu maaragtay allah mustacaan taarikhda ku aragnay ee aan la dhayalsan oo aan la yaraysan waxaan kusoo khatimayaa dadka walaalaheena muslimiinta maanta muqdisho ay isku hayaan iyaga iyo nimankaas weligood aynu isdilaynay in ilahay subxana casa wajal u gargaaro muslimiinta in ilahay subxana casa wajal u gargaaro munaafiqiinta iyo maaragtay murtadiinta iyo nimanka gaalada la socdee magacyada islaamka wata in ilahay subxana casa wajal la jabiyo in ilahay subxaana casa wajal inaga tuso awooddiisa iyo maaragtay qudradiisa ilahay subxana casa wajal inaga tuso dadka islaamka la maaragtay la barkicinayo ee madfaca lagu garaacayo in ilahi subxana casa wajal u lutfo u sahlo oo maaragtay allah mustacaan u arrimahooda u fududeeyo innagana walaalayaal ducada kadib waxa lainooga baahan yahay in taarikhda la dhegeysta waa fiican tahay laakiin jiilal baynu ka sheekeynaynaa qaarna xilkoodii dayacay qaarna xilkoodii mas-uuliyaddooda kasoo baxay inaguna maanta jiil baan nahay oo waa laynaga sheekayn doonaa insha alla laakiin inaynaan noqonin kuwa iyana xilkooda mas-uuliyadooda dayaca insha allahu tacaala waxaa laynooga bahan yahay duco waxaa laynooga bahan yahay in jeefka gacanta la geliyo aynkaa miyaan ahayn a in maalka la bixiyo ano caan waxba ururin maayo habeen damban waxba ururin maayo habeen kuxigan waxba ururin maayo insha allahu oo guddiyaaba inoo qaabilsan hawshaas laakiin in jeefka gacanta la geliyo maanta wakti aynu saddex boqol oo koron walalayal bixino ma aha macalasif aan raano bishiiba saddex boqol oo koron isku qolno konton dollar konton dollar maxay taraysaa maanta ma dhul bay badbaadisaa konton dollar dawlad baa kula dagaalamaysa weligeed maaragtay xidhiir la lahayd gaalada awoodda le weligood xidhiir la lahayd a taa weyta maanta kula dagaalamaysaa maantana waxay xidhiir la leedahay kii awoodda lahaa saan arki doono midooda soviyeeti markuu xooga badnaa ethoobiyaanku xidhiir bay la lahaayeen iyaga inooga hiliyey ingiriisku markuu awoodda laha herar magaalada la yihahdo yaa yaa inaga saaray a ma milit baa soo duula inaga saaray taarikh musayif awey waxa soo duula inaga saaray waxa weeye waa ingiriis weeyaan yani waxa weye maaragtay marba gaalada awoodda leh yun bay dhinaca saarayaan markaasaa maaragtay allah mustacaan inagana maaragtay allah mustacaan inagoo keligeenu ama kala qayb qaybsan aan doonina inaan iska celino iska difaacno ma dhici karaysa markaan iska celiso iska difacdo waa inaynu fahanaa dagaalka inuu dagaal khatara waa inaynu fahanaa nimankan sida yuhuudda loogu ilaashanayo bariga africa isbariga maaragtay dhexe in iyagana bariga africa loogu ilaashanayo a waa inaad fahamtaan dagaalkan dagaal culus inuu yahay inay jabaan inaan la ogolayn in laga adkaado inaan la ogolayn inay khatar galaanna inaan la ogolayn a weligoodna saasay ahaayeen arrimaha saa loo fahmay insha allahu tacaala oo aan loo maaragtay loo fahmin keliya wax iska soke oo iska yar hada wabilahi tacala tawfiq wajazakum allah khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى يوم إن شاء الله تعالى يوم.